subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeed aad i haysanay qodobada saakay aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada johor lagu baaqay inay samaystaan fursado shaqo abuur ah munaasabad lagu daafuraya isbitaal u gaaraa ragga oo lagu qabtay muqdisho
oo ololo nadaafadeed ah ka wadno magaalada beledweyne khaasatan xaafadda buundaweyn olol nadaafadeed oo laga sameeyey xaafadaha magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kulan wacyigelin oo ku saabsan arrimaha dhulka oo ka dhacay degmada bardaale wararka dibaddana waxaad ku maqli doontaan israa'iil oo cambaareen gudaha iyo dibadda kala kulantay qorshaha la wareegitaanka khaza
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabdiya taariikhda waxay ku beegan tahay sagaalka bisha sideedaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka dhallinyarada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa loogu baaqay inay samaystaan fursado shaqo abuur ah xaliim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa qaar ka mid ah waxgaradka magaalada jowhar ayaa ka hadlay xaalada shaqoyarida ee ka jirta magaalada jowhar iyo sida loo yareyn karo waxgaradku waxay sheegeen in shaqaayarida ka jirto ay saameyn weyn ku leedahay dhallinyarada taasoo dhalinaysa in qaarkood ay u hayaamaan magaalooyin kale ama ay galaan shaqooyin aan joogto ahayn waxgaradka magaalada jowhar ayaa ku dhallinyarada ugu baaqay in ay abuurtaan fursado shaqo waara iyadoo la horumarinayo xirfadaha dhalinyarada lana dhiirigelinayo maalgashiga gudaha iyo dibadda waxay si gaar u xuseen in magaalada ay leedahay dhulbeereed iyo kheyraad dabiici ah oo haddii si wanaagsan loo maareeyo ay abuuri karaan shaqooyin badan gaar ahaan qeybaha beeraha ganacsiga iyo farsamada gacanta iyo marka magaalada ka jira iyo waxgaradka ee dhallinyarada u sameeyaan shaqo abuur islamarkaana mar walba dhallinyarada dhankooda ee isdhiganin ee markaas qaab walbo ee u shaqeysan karaan u shaqeystaan hadday ahaan lahayd voluntery iyo dhinac inta badan waxaa laga rabo waa dhalinyarada dhalinyarada markay isku duuban yihiin heer waa la gaari karaa abuur waxaa wanaagsan qofkan markuu shaqo abuur sameynayo horta kow inuu asaga soo kaca markaaba maamulka qaban karaan inay markaa shaqey u yeelaan hadii markaa oo tayo yeeshto uu markaa iska dhiginin oo shaqeysan karo maamulku way shaqo sii karaan laakiin qof aan iska dhigi karin taa darteed dhalinyarada waxaa loogu baahan yahay in ay dadaalaan nin walba uu shaqo abuur uu sameeyo hadba shaqo alaala shaqaduu qaban karo iyo nin shaqo alaala shaqaduu ku kalsoon yahay oosan fiirinin maamul iyo qofna toona oo awoodiisa ku kalsoonaado inay xirfado badan ay sameeyaan sida maxaa la dhahay arqaan inay tolaan sidoo kale qofka biniaadanka markuu dhalinyar yahay inuu dadaal badan ama juhdi badan nafs ahaantiisa inuu horumar ka gaaro dunida aad iyo aad ay u fiican tahay marka waxaan leeyahay dhalinyarada inay isku duubnaadaano ay hore usii socdaan haddii ay marka ay haystaan maxaa la dhahay shahaadooyin waxbarasho aysan isdhihin shahaadan wax ku sugeynaa oo ay u baahan yihiin ama ay sameeyaan dadaal ay ku raadiyaan xirfado kale si ay noloshooda ay horumar ugu xirfado badan sababtoo ee beeraha kale waa xirfad kalluumaysiga waa xirfad horta qof waliban hamiyu leeyahay marka ina qof waliba hami- hamigiisa markuu qofka oo waxtar oo leeyahay aa ka horta la gacan qaban karaa balse qof yacni iga sheega oo gurigiisa ku jiro kale horta ina qofka lama oga horta inuu asaga oo banaanka iskana waa ugu horeyn marka ina dhalinyarta ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay ayagana sheegay horumarkooda qofka markuu hami leeyaha gacanta la qaban karaa marka in hamigooda ayagana sare ay u qaadaan dhalinyarada magaalada joogto badi waxaa jira qaar iskuulaad ka qalanjibiyey jaamacad ka qalanjibiyey shahaadahaas haddana guryaha fadhiya waxaasoo kale een, waa waxaa sababay shaqa la-aanta waxaa loo baahan yahay qofka haddii uu shahaado haasto jaamacad ka qalanjibiya xataa hadduu waayo wixii asiga uu soo bartay maahan inuu isliido uu guryo fadhiisto waa inuu raadiyaa xirfad kale markaas asiga uu uusan kasoo beranin iskuul ama jaamacad uu ka beranin balse uu yaqaano haddana magaalada uusan oo wax ugu soo dhacsan karo haddiiba uu leeyahay xataa awood uu gaari ku wado inuu gaari qaato qofkaas uu shaqaysto waa wax loo baahan yahay ma ahan shaqo la-aan marka la dhahayo ma ahan dowladda waxay keento ee waa wax ay dhalinyarada ayaga ay keenaan marka dhalinyarada waxaa loogu baahan yahay wax walbo ay yaqaanaan markaas suuqa ay ku tagi karaan ama ay ku shaqaysan karaan inay sameeyaan da qofaa waxaa arkaysaa wuxuu leeyahay "Eh, aniga haddii aan ganacsi samey lahaa wax lacaga ma haysto ganacsigii keliga lacag maa loogu baahan yahay may haddii aad adiga sameyso xirfad yar oo markaas aad leedahay kunka kaa soo galaayo ama labada kun kaa soo galaysa qaybi kun meel dhigo kunna maaragtay cun waxgaradka ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay bulshada iyo ganacsatada in ay ka qayb qaataan taageerada dadaalada lagu yareynayo shaqo la-aanta ama shaqayarida ka jirta magaalada jowhar maadaama arrintaasi ay tahay mid saameyn weyn ku leh horumarka iyo nabadda magaalada jowhar munaasabad lagu daafuraya isbitaal ragga u gaar ah ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafuraya isbitaalka ragga u gaarka ah ee lagu magacaabo xaliye kaasoo lagu daaweyn doono cudurada ku dhaca ragga maamulaha isbitaalka xaliye ayaa faahfaahin ka bixiyey adeega isbitaalkan uu qaban doono guud ahaan ragga isbitaalka xaliye waa isbitaal loogu talagalay een, in lagu daboolo baahida qaaska ah ee ragga isbitaalkan insha allahu tacala wuxuu ka shaqayn doonaa een, markii aan aragnay isbitaalka in loo qabo baahi oo aan aragnay in laisku dhex daaweynayo raggii iyo dumarkii iyagoo kale xishoonaya een, dad khubaraha u fekeray waxaa lasu keenay in isbitaalka laga dhigo een, mid ragga u gaar ah howlwadeennada guud ahaan maca dhaqaatiirta isbitaalkan wuxuu dabooli doonaa baahida ragga guud ahaan midda hoos loo sheegi karo iyo midda kor loo sheegi karo intaba Een, insha allahu tacaala waxaan ku soo dhoweynaynaa bulshada dhinaca kale mas-uuliyiintii shacabka ka qayb galay ayaa ayagana dhankooda soo dhaweeyey isbitaalkani gaarka u ah ragga waxaan rabaa maanta waxaan nasiib u yeeshay inaan imaado isbitaalka ragga xalliye waxaan rabnaa waxna xalliye waa jeclayn waxaana aad noo dhibay haween ajnebi naga ahoon ka xishoohayno in nugula dhex daaweeyo isbitaal noo gaar ahaa la keenay dhallinyaradi keentana waa u mahad celaynaa aadaadna u mahadsantihiin waana idin soo dhowaynaynaa mahad ilaahay u sugnaatay maanta waxaan qayb ka ahay xeer jarka isbitaalka ee ragga ee xaliye Een, mar haddii aad maqashid xaliye waxyaabo badan oo xalin doona hadduu ilaahay raalli ka dhigo Een, muhiimadda waxay tahay haddii adiga aad ma aragtay cayaaraha qaar oo ku fashilantay muhiimadda waxay tahay naftaada wax caafimaad ku ah inaad raadisid marka isbitaalka xaliye mar walba wuxuu diyaar u yahay in uu xaliyo ragga Een, isbitaalkana ragga ayuu qaas u yahay qaybta ragga khaaska u ah runtii aadaan ugu faraxsanahay waa barnaamij lagu soo kordhiyey ee, soomaaliya inuu isbitaal khaas u ah ragga uu noqdo waxaan arki jirnay isbitaal si guud naagii niman uwada jiifaan iyo carruur isbitaal naagii carruur u khaas u ah haweenkii iyo ilmaha isbitaalka ragga khaaska u ah aadaan ugu faraxsanahay haddaba ragga oo dhan ha yimaadaan wixii xanuun isku tabaaya iyo wixii isdeh munaasabadda lagu daafuraya isbitaalka xaliya waxaa ka qayb galay maamulka isbitaalka baxda dhakhaatiirta gobolka banaadir bulshada muqdisho iyo marti sharaf kala duwan olol nadaafadeed ayaa waxaa laga sameeyey xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xaliim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa mar kale ururka dhalinyarada isxilqaan oo kaashanaya waaxda fayodhowrka ee dowladda hoose ee degmada beledweyne ayaa olole nadaafadeed ka sameeyey qabuuraha weyn ee ku yaala xaafadda buundaweyn ujeedka ololahani ayaa ahayd in la hagaajiyo goobaha aaska lana dhowro bilicda deegaanka iyadoo sidoo kale lagu dhiirigelinayo bulshada inay ka qayb qaataan ilaalinta nadaafadda ololaha nadaafadeed waxaa qey- ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan ururka isxilqaan haween iyo dhalinyaro kuwaasoo gacmaha iskula jira ka shaqeynta nadiifinta ururinta qashinka iyo hagaajinta wadooyinka gudaha ee qabuuraha ka qayb qaadashada ayaa muujiyay dadaal iyo isku xirnaan iyagoo sheegay in nadaafadu ay qayb ka tahay dhowrista sharafta goobaha qabuuraha iyo caafimaadka bulshada gudoomiyaha ururka isxilqaan daadin cali yare ayaa sheegay in ololahani uu qayb ka yahay qorshayaal joogto ah oo lagu nadiifinayo goobaha muhiimka ah ee magaalada beledweyne waxa uuna bulshada ugu baaqay in ay si xoojiyaan ka qaybgalka howlaha iskaa wax u qabsashada ah ee lagu horumarinayo deegaanka oo ololo nadaafadeed ah ka wadno magaalada beledweyne khaasatan xaafadda buundaweyn qabuurihii doonsubagle oo dadkii lagu duugi jiray inkastoo hadda qabuuraha ay buugsameen alxamdulilah ilaahay ayaa mahad iska leh ololaha nadaafadeed saakay oo jimcadii labaad ee waxaan bilaawnay abaarihii lixdii subaxnimo ama labaiyo tobankii subaxnimo xilligan oo laba saacii bar ahna waan ku jirnaa gebagabo ayay noo tahay ololahaas nadaafadeed sidaa u jeedidbo meeshan waa qabuurihii oo ku aasnaayo dadkii reer beledweyne afarta xaafadood laga keeni jiray ayaa lagu aasi jiray qabuurahana waa xoogaa waa iska buuxsameen marka qabuurahan waxaa buux dhaafiyey qashin wadadii loo mari lahay qabuurahan waxaa ka buuxo qashin laga keenay xaafadaha magaalada beledweyne qashinkaas annagana waan fiirsan waynay waa wuxuu ahay qashin tiro badan isbuucan gudihiisa ayaa soo kormeernay marka waxaan waxaan qaada waynay inaa qabuuraha ku daawanno waxaasoo qashin ah xataa qabuuraha qofkii soo siyaaranayo wadadii loo soo siyaaranayo xataa waxaawaaye lama mari karo qashin ayaa dhooban hadday ahaa lahaayeen qashimankan oo isbitaalada laga keeno farmashiyaasha cirbadaha iyo aagadaha iyo waxsaas ah iyo hadday ahaa lahaayeen qashinka xaafadaha laga keeno oo ah xafaayado iyo baca iyo waxyaabo badan ayaa meeshaas ku aragnay qashinkaas oo buux dhaafiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waxaan joognaa gebagabo insha allahu tacaala maanta meeshaas ayaa xooga saarnay qashinkaas tirada badanne waxaa waaye laba gaari ayaa ku qaadnay ololahaas nadaafadeedne waxaa garab weyn lagu siiyey maayarka magaalada beledweyne oo aan halkan ugu mahad celinayaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay qashinka ha soo tuurin wadada ha ku tuurin meelaha muhiimka ha ku tuurin qashinka baabuur ayaa kaa qaadayo baabuurka haddaa waysidne iridaada ayaa ku gubi kartaa god ayaa samaysan kartaa iridaada ku gub waxaa waaye adigaba ma jeclid gurigaada inuu qashin kuu yaallo walaalow ama walaaley ama waalidow ama bulshadeeda reer beledweyne ka waantooba qashinka magaalada yaa lagu soo tuurin jidadka yaa lagu tuurin meelaha muhiimka yaa lagu tuurin hadday ahaa laheyd iyo sidoo kaleeto oo webiga naftirkiisa xataa yaa yaa lagu tuurin waxaa waaye dad ayaa cabo biyahaas webigaas qashinkana ha laga ilaaliyo magaaladeyna annagaan nadiifsan karno aan nadiifsanno gacmo wadajir ayay ku gooyaane waxaan jeclaa lahayn dhallinyarada afarta xaafadood xataa inayna soo garab istaagaan howshaan howl joogsanaysa maaha sidaa hore ugu sheegnabo waa howl soconayso mar kasto maalin kastoo jimcaha soconayso nadaafadan ma joogsanayso ilaa iyo qashinkaas aan ka nadiifino magaaladeyna waaxda faydhoorka ee dowladda hoose ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonto taageerada iyo qalabka loo baahan yahay si ololaha nadaafadeed uu noqdo mid joogto ah kulan wacyigelin oo ku saabsan arrimaha dhulka ayaa waxa uu ka dhacay degmada bardaale kulankana dadweyne uu ku saabsanaa sharciga maamulka dhulka magaalooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya kaasoo bulshada loogu wacyigelinaya xeerka maamulka dhulka magaalooyinkii habka maamulka dhulka ayaa wasaaraddu waxay u talagashay bulshada bardaale in ay ku fahansiiso muhiimadda uu leeyahay sharcigaasi mid ka mid ah mas-uuliyiinta u qaabilsan dhanka dhulalka sharciga ayaa ka waraabixiyey ujeedka loo soo qabanqaabiyey kulankaani dadweyne degmada dhungama kilaasan birdaada intiin inta fadhiidan geed kasta haafada ku socota lan kasta oo haafad ku socda haafadaasa waliin iyaa safiir mise waliin iyaaha wakiil oo mayle raayisu walaagiisu unto kulataba deersiyow bulshadii heerarka dhulku faa'iido badana ka jarta wali faa'iido badan kuma dhahaha dhulka aad leeta wala xaqee aad leeta wala xaq edkiilay salahan aad dadka birshay wali argaas madada jiditeeda aad maraasa langa idi sortee wali maraya 8 meter mase 8 meter jidka mare 5 meter oo kumada idi sortee meelo shida kadeediye meelo wasaga kadeediye meelo wali booha geeda dhike meelo wali booha neefa kiire taasoo kalena maalan baahan sababtoo aad miili idagtida ka egda iyo sharciga kasii walaagii oo jidkaas bug u seeyano umuto dhuma ku dhahaya wali la faday horta wanaajida wal badan oo saas oo kale ka jira wali buu ahaa inaada sharciga naftirkiya walaada dhulka madeeda dhulka oo kalaada sharcada nin suubtana madilikay qobsadoo kale markhaatiyaalkii oo kale inaada dhulka sharciga suubtata waxyaalo badan oo faa'iidaya ka jira sharcigu wali siinka wacyigeliyey mise siinka dhiirigeliyey inay dhigaajin furtaan sifay linku faa'iidaysataan eediyeeda maasintin adhowaada bulshada ka qayb gashay kulankan waxaa loo qeybiyey nuqrada buugga sharciga dhulka magaalooyinka koonfur galbeed kaasoo wasaaradda howlaha guud dowlad goboleedka koonfur galbeed uga gol leedahay wacyiga arrimaha maamulka dhulka si kor loo qaado markaan dhegeystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqada ay wariyeen saare cabdixuseen
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya lacag gaaraysa saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex milyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa qabashada la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano bariis xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanayaa shan iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaano intervela ayaa la kala siisanayaa toban doolar burka ayaa haafkiisa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo laba doolar iyo bar xafaayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa bokiskeeda la kala siisanayaa shan doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bukiska jubba ayaa la kala siisanayaa laba doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa nageynta markaana xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo saakay oo sabdi ah madaxweynaha kooxda kubadda cagta real madrid ayaa lagu soo waramayaa inuu si weyn u doonayo saxiixa qadka dhexe ee manchester city ninka lagu magacaabo rotry pres ayaa diyaar u ah inuu si shaqsi ah u hogaamiyo wadaxaajoodka lagu keeni karo xidiga reer sbain bres wuxuu rotri u arkaa qeyb muhiim ah oo mustaqbalka qadka dhexe ee real madrid balse heshiiska ma sahlnaan doono maadaama ciyaaryahanka qandaraas kula jiro kooxda kubadda cagta manger city ilaa labada kun toddobiyo labaatanka rotri oo ah xubin lama huraan ah kooxda bib guardera ayaa ka mid ah qadka dhexe kuwa ugu sareeya qaaradda yurub waxaana la filayaa in city ay si adag ah uga hor istaagto inuu xitaa wadahadal la galo kooxda kubadda cagta ee real madrid ah xubintaas cayaaraha ayaan ugu dambeeyey guud ahaan warkii subaxnimo ee raadiya sanahay saakay oo sabdi ah nabadgelyo